حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلبوا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacanoo wanaagsan meel welibo aad joogtaan kuu soo dhowaada xalqadii sagaalaad ee barnaamijkii aan ugu magac darnay muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada kaasoo ah toddobaadle aan ku gorfeenno waxa loo yaqaano cowlamada iyo mowqifka maanta ummadda muslimka uga aadan inay ka qaataan daahana uga rogno hababka wadiiqooyinkeeda ujeedooyinka cowlamada maanta qabsatay dunida iyo sida looga samatabixi karo makrigaas ay gadaal ka soo riixayso yahuudda ay ku wajahan bulshada muslimka ee ku nool dunida muslimka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mid a aqoonyahanka iyo culimmada soomaaliyeed waa mar kale iyo barnaamijkeennii muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cowlamada
الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب ملة تترسب dhegaystayaal intiinnii nala socotay xalqadeennii ugu dambaysa waxaan uga soo hadalnay qeybo ka mid ah kaydadka iyo rasiidka ay muslimiintu haystaan si ay u soo ceshadaan maqaamkii iyo golojowgii ay ku lahaayeen caalamka iyo booskii ay ka joogeen hogaaminta dunida iminkana xalqadan tan ah waxaan ku soo bandhigaynaa qeybo kale oo aad u muhiim ah oo ka mid ah waxyaabaha ay muslimiintu haystaan si ay u soo ceshadaan magacii iyo maamuuskii ay ku lahaayeen dunida insha allah
سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين سالت دماء المسلمين تداولا تتسرب يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا خيراتنا ويغسلوا awoodaha ay maanta haystaan muslimiinta kuna soo ceshan karaan booskii ay ka joogeen hogaaminta dunida waxaa ka mid a baraaruga islaamiga ah ee maanta ka jira caalamka islaamka iyo rabitaanka shucuubta muslimka ah ee ku aadan in la sameeyo kacdoon ka dhan ah dawaaqiidda caalamka iyo dalabaadka lagu raadinayo soo celinta kudhaqanka shareecada islaamka tan iyo markii ay burburtay khilaafadii islaamka waxaa ku dhowaad muddo hal qarni ah caalamka islaamka ka jira baraarug ay hormud u yihiin xarakaadka islaamiga waxaana allah fadligiis baraarugaas uu noqday mid saameyn leh oo ku baahay nolosha qeybaheeda kala duwan sheekh maxamed bashaar oo ka mid a culimmada nagala qaybgalaya barnaamijka ayaa inoo guud maraya hanaqaadkii saxwada islaamiga maraaxishii ay soo martay iyo biseelka ummadda ee ku aadan sida maanta ay ugu hamuun qabaan inay soo ceshadaan sharafkoodii iyo karaamadoodii iyo kaalintii ay saxwada islaamiga ka qaadatay arrintaasi bacda suquudi khilaafadii islaamka markay dhacday laba xaraka istaagtay xarakadii koowaad waxay ahayd ama maaragtay maxaan ku rahdaa jiha masar ka istaagtay xarakat ikhwaan almuslimiin biqiyaadati xasan albanna raxmatullah calayhi xarakada labaadna waxay ahayd xarakadii sheekh maxamed cabdilwahaab raxmatullah calayhi oo cilmiga iyo jihaadka ku salaysnayd waxaa la dhihi karaa marka xarakadii sheekh maxamed cabdilwahaab waa miraystay waxayna gaartay aafaaqda adduunka oo dhan bay gaartay xagga yaman waxa weya saameyn bay ku yeelatay sheekh maxamed cali ashawkani iyo alamiir maxamed sancaani raxmatullah calayhi iyo xarakada nahdadaas yaman waa tii ka istaagtay xagga masar lafteeda nin mu'ariq ahaa adduunka oo dhan yaqaanay oo jabartii la dhihi jiray baa isaguna maaragtay ku sugnaa xagga hindiya sheekh cabdiraxiim addahlawi raxmatullahi calayhi oo ingiriiskii xarakadii la dagaalantay oo qaran hindiya kala dagaalamaysay qiyaadadeedii kamid dadka qiyaadaadka ka mid ahaa baa isagana ka mid ahaa waxa weyaan marka xarakaadkaasi saasay ku istaageen ka bacdi haddaan taa ka soo gudubno dacwadii sheekh maxamed cabdilwahaab iyo tii akhwaanka labadaba mirahoodii wuxuu usoo kala gudbay caalamka oo dhan miraha maanta maaragtay maxaan ku dhahdaa jihaadkana ayaga unbaa salka u haya laasiyamaa xarakadii maaragtay maxaan ku rahdaa ka bilaabatay jihaadkii ka bilowday afghanistan raggii qiyaadada ugu weynaa marka hore jihaadka uu bilaabanayey niman akhwaan bay ahaayeen oo la yaqaano macruufiin ahaa xikmed tiyaar ninka la dhihi jiray cabdirabbi rasuul sayaaf iyo maaragtay maxaan ku raha raggii kale ku heernaa markii laga reeba qolada waqooyiga iyo jamiiluraxmaan oo calaa manhaji asalafi saalix ahaa ahlu tawxiid ahaa markii laga reebo laakiin adigu qiyaadaadkaasoo dhan ummadaasoo dhan waxa jihaadka halkaas ka bilowday ciidamadii ruushkii iyo shuuciyadii kusoo duulay la dagaalamay saxwaadkii labadaas daraf ayay ahaayeen taa ka bacdi waxaa iyaduna maaragtay maxaan ku rahdaa jihaadkii asaga ahaa uu isu bedelay jihaad caalami ah caalamka muslimiinta oo dhan inuu ka qayb galo taasi marka raggii gacanta ku dhigay xarakaadka acyaantii ugu sarraysay ahayd sheekh cabdalla cazaam raxmatullahi calayhi raggii ay ku jiraan oo macruufka oo la yaqaano jihaadkii halkaa ka bilowday waa kan mirihiisa hadda afghanistan ka taagan xagga kaleeto waxa weyaan nimankii alqaacida oo caalamulislaam oo dhan ka yimid meesha ay salka dhigteenna way ahayd halkii laga soo wada ambaqaadayna way ahayd inta kale caalamulislaam oo dhanna meeshii maaragtay jihaadka uu kaga soo bilowday bay ahayd soomaaliya marki la yihaahdana waxa weyaan maarata nahdadii sheekh maxamed macalin raxmatullahi calayhi miray soo dhashay mirihii ka bacdi waxaa iyaduna maarata ka dambeeyey xarakaadkii itixaadka waqooyiga iyo koonfurta itixaadulislaami dacwadii iyo tarbiyadii iyo manhajkii ay wadeen waa ku guulaysteen wa in kaana fiihi bacdu nasca alirjaa'iya taa markaan kasoo gudubno waxaa maarata bilowday jihaadkii oo dhalinyaro soomaaliyeed ay maarata hamuun u qabeen haddana waxaa loo adeegsaday in la burburiyo oo lagu baabi'iyo culamaa usubay ahaayeen sacuudiga iyo imaaraadka saldhigoodu yahay taa markii laga soo gudbo jihaadkii asaga ahaa rag baa go-aan ku gaaray inuusan istaageen sheekh xasan turki nimankii maarata maxaan ku raha dhalinyarada shabaab bilowgoodii sheekh abu zuhayr raxmatullahi calayhi ragay ku jiraan xasan daahir oo asagana maarata maxaan ku raha rajul jihaadi ahaa taa iyada ka bacdina ilaahay wuxuu keenay in xarakatu shabaab almujaahidiin ay ku guulaystaan fasaadkii culimmadii la iibsanayey inay ka hortagaan ummadda baraarujinteeda la baraarujiyo saxwadu maraaxil badan bay lafteeda ka soo martay yacni tacliimiyan tarbawiyan intaba macnaha xarakaadkan soo tilmaanay juhuuddeeday lahaayeen haaniyan xagga jihaadka markaan u nimaadno jihaadku wuxuu noqday furaha ummaddu ay wax ku fahamtay maxaa yeelay qur'aan la akhrinayo oo aan la fahamsanayn muraadkiisii ujeeddadiisaan haysanay laakiin waxaa soo baxay ummaddu inay fahamto in diinkii ilaahay subxaana watacaala ay fahamta xag jihaad xag maartay maxaan ku raha tarbiyo xag tacliimeed xag dadnimo dhan walba ummaddu inay baraarugtay ku baraarugtay yacni maartay maxaan ku rahdaa jihaadka saxwada jihaadkaana maartay maxaan ku rahdaa arrinta ayada xambaarsan in la kala garto murtad iyo muslim in la kala garto kullu daalika marka saxwada jihaadku baraarugaasay leedahay saxwada islaamiga ah waxay dhistay bulsho ballaaran waxa ay dadka ugu yeertay in la soo celiyo kudhaqankii shareecada islaamka ee saxda ahaa iyo barashada diinta waxayna diyaarisay dhallinyaro naftooda iyo maalkoodaba ku bixinaya dacwada iyo hirgelinta shareecada allaah kuwaas uu ku guulaystay inay soo celiyaan fariidooyinkii laga tegay iyo waajibaadkii la dayacay ee horseeday dulliga maanta ku habsaday ummadda sida icdaadka ama diyaargarowga hijrada jihaadka iyo macnaha dhabta ah ee alwalaa walbaraa waxayna noqdeen dadka ugu horeeya ee maanta mudan inay qaataan magaca addaa'if almansuura iyo qurabadii uu nebigu salallaahu calayhi wasalam inoo sheegay maadaama ay yihiin dadka keliya ee maanta af iyo adin kala hortegay fasaadka camimay dunida waa kan sheekh mukhtaar abusubayr oo inoo
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة رواه مسلم xadiiskan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaam wuxuu inoogu sheegay inaanay ka zuuli doonin ilaa qiyaami saaca koox ummadan ka mid ah oo iyadu xaqa ku diriraysa ilaahana subxaanahu wa tacaala qalabada iyo guusha uu siinayo iyadoo qurbadaa guud ay wadaagaan alfirqa naajiya ayaa haddana si gaara dadka mujaahidiinta ah oo ficlan ah awla naasi inay noqdaan daa'if almansuura ayay si gaara qurbo dheer la sii dheeryihiin dadka maxaa yeelay naftoodii ayay xitaa ka dhex baxeen dalkoodii bay ka hijroodeen kuwa jeclaayeen bay kasoo tegeen wuxuu tilmaamayaa jaahiliyadda iyo waxay ku dhex jirto ee dhiiqada inay ka kor noqdeen dawaaqiidda inaanay mudaahanaynin oonan u iilanin adduunyo inaanay diintooda siisanin dadka asxaabulbidac iyo ahwaada xaggooda inaanay u iilanin taasina ay keenta markaa inay sunnaha rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dheganaadaan iyagoo aayaadka qur-aanka isku mar walba isku dhiirigelinaya oo isku taxriidinaya taasina ay tahay ta sugaysa mar walba ay dhiirigelinaysa mar labaad walaalku wuxuu leeyahay walaa tuuxishka dulmatu darb wa kahratu lmutasaaqiqiina calaa jaanibayh waliyakun daliiluka fi اطariiq wamaciinu zaadika aladii tatasawadu bihi fii masiirik qowluhu sala allahu calayhi wasalam ina min waraa'ikum ayaama asabr lilmutamasiki fiihina yowmaidin bima antum calayh ajra khamsiina minkum qaaluu yaa nabiy allah awa minhum qaala bal minkum wuxuu leeyahy walaalku marnaba ha ku qaloonin oo ha dareemin cidla mugdiga dariiqa iyo sidoo kale kasratu lmutasaaqiqiina calaa jaanibeyn dariiqaa dheer ee adag marka lagu socdo dad badan baa dhexdiisa ku daadanaya qaar baa dhex fadhiisanaya qaar baa dhinac uga leexanaya walciyaadu billah daliilkaaguna ha noqdo iyo sahayda aad ka sahay qaadanayso iyo ishaad ka cabayso qowlkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo rasuulku maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu yidhi waxaa gadaashiina imaan doonta ayaamu sabr waa maalmo sabirkiiba loo nisbiyey waa maalmihii sabirka ayaa layidhi sabirkii iyagaa la siiyey lilmutamasiki fiihina yowmaidin bimaa antum calayh ajra khamsiina minkum saxaabaduu la hadlaya wuxuu leeyahy maalinkaas maanta mabda'a iyo dariiqa aad ku taagantihiin iyo manhajka saxa ciddii ku taagane haysata waxay yeelanayaan ajra khamsiina minkum konton idinka idinka mid a ajarkood ayay helayaan saxaabadu dad khayr jecel ayay ahaayeen dhanna way isbidayeenoo de waxay arkayeen rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inay la nool yihiin allana subxaana wa tacaala u doortay lisuxbati nabiyihi markaa saxaabadu way qariibsadeen waxay ku yidhaahdeen yaa nabiy allah awa minhum ma konton iyaga ka mid a ayay ajarkooda helayaan mise konton annaga naga mid a
saxwadaas islaamiga ah waa waxa keliya ay maanta ummaddu ku faani karto waana rajada keliya ay maanta fiirsanayso ummadda lagana sugayo inay soo celiyaan sharafta islaamka waana awood hubaysan oo muuqata oo aan maanta la dhayalsan karin islamarkaana sanka dhulka ugu jiida gaalada caalamka oo ay ugu horeeyaan reer galbeedka saliibiga iyo xulafadiisa waa daa'ifo uu nebigu salallaahu calayhi wasalam inoo sheegay inay mar waliba ka soo dhex muuqan doonto ummaddiisa mar waliba oo ay dadku u iishaan dhanka fasaadka si ay u hor istaagto mawjadihiisa ummaddana ugu hagto dhabbaha toosan ee ay ka luntay waxayna haysataa ballanqaad rabbaani ah sidaba uu inoo faahfaahin doono sheekh cabdililaah الطائفة المنصورة بينو كهذا إن شاء الله تعالى الطائفة المنصورة موجودة إلى قيام الساعة والضائفة إلى قيام كعي تشري دونتا الضائفة المنصورة باقية لا تهزم ومد باقية أن لقى قولي سنين وي النبي wuxuu leeyahy laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum xataa ya'tiya amru allah wax ka guulaysanaya male ilaa amarka yimaado iyo qiyaamay ka soo dhowaato daa'ifadaas way taagnaanaysaa muslimiinta ummad laga waayi maayo ilaahay uu gargaaray qaala imaamu axmed can daa'ifa almansuura markuu ka hadlayay imam axmed wuxuu yidhi in lam yakunuu ahla alxadiidi falaa adri man hum waa dadka kitaabka ilaah iyo sunnadiisa ku taagan baa daa'ifa mansuura ah وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي وحوين شيغي أنهم يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وأن من دقالما وقال ميرسك ساريا إلى كودا قدام بيا ولا دقالما مسيح الدجال مسيح الدجال الأعور آخر زمان صوب بحية وهذه الطائفة المنصورة موجودة ما هذا وجهتها في الأرض منصورة بالحجة والسيف وحيكون حيكون إلهي وقرقاريا xaqiina way caddaynayaan oo kitaabka ilah bay ku dhaqmayaan seeftiina way taagaan oo gaalay hor taagan yihiin waa niman caqiidada yaqaana oo tawxiidka yaqaana oo mustaqiima sugan amarka ilaahay ku sugan qaa'imiina calaa amri illaahi laa yaduruhum man khadalahum ninkii maarad ka garabkooda ka baxa waxba kama dhimayo walaa man khaalafahum ninkii khaalafaana ama khilaafaana waxba u yeeli maayo meel kasta ha ka yimaadeen ilaahay wuxuu leeyahy wala yansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiis ilaah baa nimankaas maarta u gargaaraya liannahu ilah bay u gargaareen رسول بارك الله ويدي ضعيف المنصورة نوشك بالي تعريف كذا نبي الله محيط هاي قال صلى الله عليه وسلم إنها الجماعة و وضدك حقك كتاجن وي جماعة بدن تما قلت بدن ما قلت حقك كتاجن وفي رواية النبي حجدي وحوي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وحن علي ما الصحابة كسو جنة ضدك كسو جنان دون وي كتابك يا سنة دينت إلهي وقرقار كده ودقالن كده iyo tadbiiqeeda dadka u taagan weeye iyo fulinta xuduudda ilahay weeye waa dadka wuxuu nabiga ku dhaqmi jiray saxaabada ku dhaqma kuwaasaa loo yaqaana daa'if almansuura calaamatuha wa sifaatuha waxa weeye calaamad lagu yaqaano kitaabka waxa weeye mutaabica weeye kitaabka raacda ee sunnaha wixii nebigu ku sugnaayay saxaabada ayay ku dhaqantaa tuqaatilu cala diin diinta u dagaalantaa nebigu waa kale dee laa tuzaalu daa'ifatun can ummati yuqaatiluuna cala amri illaahi daahiriina laa yaduruhum man khaalafahum nimanku waa ahlu dacwa waa niman dacwada fidiya waa ahlu amri bilmacruuf والنهي عن المنكر بقى لقوي قناة ضعيف المنصورة مصلحون ما أفسد الناس وضد هكاجين وحي أمضوا يخربتي فساد كده يخرب مارت توسينية هم أعدل الناس مع الناس وأرحم الناس بالناس وضد كون حريصة بدن أمضوا حريصة أدالتنا كل دعم أمضوا وي ضعيف راس حويا والغرباء وي نبقى كل شيء وي هم الغرباء نزاع قبائل شتى وضد أن قبيل قرآن هين بقول قبيل سجيمي ساحتك جاتم أنت هتكون بقول نوع mid indhayaryaaran mid dheero cado indha buluga yurubiya mid afrikaana mid soomaaliya mid mid eeshiyaana nimankood qabiil ma mideeyo waa nuzaacun min qabaa'ila shata nebigu wuxuu leeyahy bada'a islaamu qariiban wasayacuudu kamaa bada'a faduuba lilghurabaa niman liibaan nimankaas u sugnaatay nimankaa maanta xaqa ku taagan ee maaragtay ummaddii kale maaragtay waxay fasaadisay islaaxinaya ee xaqa ku taagan maxaa markaa iyagii iyo qurabadii hore iyo dadkii hore diinta marka bilowga ahaa xaggay iska shabahaan waxay iska shabahaan liqilati man kaanuu yatadaynuuna bihi maalintii diinta cusbay dadka diinta ku jira wadad yar bay ahaayeen maantana dadka ku dhaqmaya way yaraanayaan xagga horta way iska shabahaan marka liimaan bay iska leeyihiin lianna maxay kitaabka ilahi bay ku dhegan yihiin xarigga ilahi bay ku dhegan yihiin wixii dadku fasaadiya bay islaaxinayaan waa lagu yaqaana waxay kaloo iyaga iyo qoladaas ka midaysan yihiin iyo saxaabadii iyo nebiga iyo dadkii hore saabiqiin alawaliin waxay ka mid yihiin liqilati acwaani diinta wax ku kaalmeeya ma haysan nebigu sal sl qabaa'il oo dhan baa kaga baxay xataa tolkiisi baa kaga baxay adeerkii baa kula colloobay awlaab sidoo kale kuwana maanta wax xaqan ku garab taagan ma helayaan khulaasada haddaan soo duuduubno sifaadka lagu yaqaano daahifat almansuura ama ama firqa naajiya lagu yaqaano waxaa lagu yaqaan awalan itibaacu alkitaabi wasunna sunnata rasuulillahi kitaabka ay ku dhegan yihiin laa yuqadimuuna calayha shan cida waxay ka hormariyaan ma leh caqli kama hormarinayaan ra'yi kama hormarinayaan wax kale kama hormarinayaan diin kitaabkaasay ku dhegan yihiin wuxuu isagu faray ku fartoomayaan meeshuu ujeediyo ujeedsanayaan waxaa kaloo sifada labaad lagu yaqaana waxaa weeye tarku alibtidaac fi diin diinta wax bidca kuma soo kordhiyaan wa muxaarabatu lbidca iyagaaba la dagaalama bidca la dagaalama sifada saddexaad lagu yaqaana waxa weeye dukhuulu fi diin illaahi kullihi diintoo dhan bay qaataan aliimaan kulligii bay qaataan iimaankoo dhan kitaabkoo dhan bay rumeeyaan nusuusta qaarna kama tagaan qaarna kuma dhaqmaan yu'minuuna binusuusi alwacdi wa nusuusi alwaciid meeshay murjiya ku kharimatay waxaan idin sheegnay inay tahay nusuustii wacdka unbay qaateen iyo waxay qaateen barwaaqada sheegaysay tii goodiga way ka tageen muslimiintu la labada way qaadanayaan muminiin daaifa almansuura labada way qaadataa diintoo dhan bay qaadataa sifada afraad lagu yaqaano waxa weeye الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق مسلimiinta inay xaq ku mideeyaan oo kitaabka ku mideeyaan oo ay ummaddu kitaabka ku dhaqanta ayay u saciyayaan ummadda sufuufta ay mideeyaan oo tawxiidka iyo itibaaca nebiga ku mideeyaan ta shanaad u dambaysa ixyaau sunna inay sunnadan soo noolayaan baa lagu yaqaanaa hadda maanta ribaadkan iyo walaawalbaraa iyo jihaadkan aan hayno umuur mansiyu ahaa maanta dadka yar ee daa'ir mansuur ilahay ugu gargaaray inay sunnadii nebiga ee jihaadka soo noolayaan tii ribaadka soo noolayaan tii maxaa ii sheeg amrun bilmacruuf nahyu can ilmunkar tadbiiq alaxkaam ay soo nooleeyaan ixyaau sunnati wadacwati ila allah baa lagu yaqaanaa nimanka walamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waljihaadu fii sabiili illah bay ayaa lagu yaqaana soo nooleeyaan walcamalu calaa iqaamati sharcihi ilaahay maartay in lagu dhaqmo sharcigiisa bay soo nooleeyaan wa xukmihi fii kulli sagiiratin wa kabiira wax kasta diintan baa lagu noqonaya meelkan laga raadin maayo xal kasta iyo xukun kasta kitaabkaasa laga qaadanaya laa ta'khuduhum fi illaahi lowmata laa'im ninna danka ma laha addaa'ifa almansuura waxay leedahay sifaad iyo tilmaamo oo ay uga duwan tahay dawaa'ifta kale ee uu allaah ku ammaanay waxaana ka mid ah inay yihiin kuwa uu allaah jecel yahay iyaguna jecel u dabaacsan muslimiinta kuna adada gaalada sidoo kalena ku jihaada waddada allaah sifaadka ugu waadaxsan ee daa'ifadan zaman welibana uga duwan tahay dawaa'ifta xilligaas joogta wuxuu allaah ku sheegay kitaabkiisa casiiska ah wuxuuna allaah subxaanahu wa tacaala yidhi يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ۖ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
alla subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlaa dadkii ballanka la galay oo yidhi inay ayagu maaragtay alla u go-ayaan oo taladiisa tala ka dhiganayaan gaalana ay biri ka noqonaan ibliisii waxay la socdaa khutuwaadkooda aysan qaadanayn iyo ahwaadooda kaasoo alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyaanu man yartada minkum iyaga laftooda wuxuu le qofki ballan ka bax oo dib uu naqda minkum xaalow idin ka mida can diini diinkiisa xaggiisa dib uga laabta diinka ahlu iimaanka in alla lagu xirmo fa sawfa yaati illaahu alla waa la imaan doonaa biqowmin qowm ayuu la imaan doonaa qowmkaasoo yuxibu alla jecel yahu qowm oo wayuxibuuna ayaguna jecelhu alle oo adugu haddaad diintan islaamka ka tagto iyadu dad weymayso oo dada alla subxaanah wa tacaala ula imaaha laakiin adigu diin heli maysid adilatin qowmkaasoo ayagu jilacsan cala almuminiina muminiinta korkooda u jilacsan maxaa yeelay allahu rabbilcaalamiin iskula wada xiran yihiin wixii alle ku xiran waa isku tol acizatin adag cala alkaafiriina gaalada korkooda ku adag maxaa yeele waxay ku colaadayaan allay ka furteen ase ibliis ku xirteen taasay isku diidan yihin yujaahiduuna waa jihaadayan qomkaasu fii sabiililah allah wadadiisa dhexeeda ay ku jihaadayaan xiriirkii alle inay difaacdaan si kasta arrintu ha noqotay ayayta ku dadaalayan walaa yakhaafuuna baqina maayan mid lowmata laa'imin mid canaananayo canaankiisa canaantiisa ka baqi maayan dad badan eed u soo jeediyaya iyo inay arrimo oo yacni qariskatuura ku jiraan dheg u dhigi maayaan iyagoo tilmaamahaas leh haddaba dadkaas alla subxaana wa tacaala inuu sidaa ka dhigo oo xilli dadkii diintii ka ridoobeen haddii adiga alla subxaana wa tacaala ballankii alle inaad ku adkaysato alla ku waafajiyo ceed ku canaanaysa canaanteedan aadan ka badan daalika fadlullaahi alla deeqdiisii waa ururka alle ayagaa kuwa adkaanaya ah oo marna waxay ku adag yihiin xujada iyo ay ku adag yihiin marna seefta iyo xujadaba waa ku adag yihiin fa ina xisba allahi hum alghaalibuun hadeertan dadaa waxay waasanayeen laakiin gaalo mar horaa meel la dhigay wixii ay buumbuunin ama dimuqraadiyada iyo wixii mar hore wax la-aan noqotay waa kuwa taangiyada la taagan iyo maaragtay wax kale waa laga diiday baraaruga islaamiga iyo saxwada barakaysan ee maanta ka hana qaaday dunida waxay soo hoysay baraarug iyo guulo wax ku ool ah balse waxaa horyaalla waajibaad fara badan oo ay tahay inay dhexda u xirato si loo kiciyo ummadda loona tuso inay leedahay awood ay isaga dulqaadi karto gumaysiga muuqda iyo midka daahsoon ee qabsaday maankooda iyo magaalooyinkooda al-ustaad maxamed qudub wuxuu tibaaxayaa in dhaqdhaqaaqa islaamiga ee maanta jira iyo baraaruga socda uu yahay mid wanaag ku bishaaraynaya yididiila fiicanna ka bixinaya mustaqbalka ummadda balse loo baahan yahay in la mideeyo ummadda islamarkaana loo istaago danaha guud ee ummadda isagoo bixinaya tusaalooyin wax ku ool ah oo ka tarjumaya in guulo la xaqiijin karo haddii gacmaha la ysqabsado oo la isku duubmo الآن والصحوة المبشرة بالخير قائمة في حياتنا تحتاج الصحوة إلى أن تربي جيلا جديدا على مقتضيات لا إله إلا الله جيلا يفهم دينه فهما صائبا ويطبق مقتضياته في عالم الواقع فكيف يتربى هذا الجيل بالموعظة الموعظة مفيدة ولا غنى عنها ولكني أزعم مرة أخرى أن الموعظة وحدها لا تصنع شيئا وانظروا إلى خطبة الجمعة ولنكن صرحاء مع أنفسنا لو حسبنا من المحيط إلى المحيط كم طنا من خطب الجمعة تلقى كل جمعة هل غيرت شيئا من واقع المسلمين لا أتخيل وأنا أحيانا أجسم خيالاتي أن السبب في ذلك أن الإمام الخطيب يأتي من بيته هكذا ويأتي المصلون من بيوتهم هكذا فيستمعون إلى الموعظة وقد يتأثرون بها تأثرا شديدا ثم يعود الإمام إلى بيته ويعود المصلون إلى بيوتهم على باب المسجد يتطاير نصف أثر الموعظة فإذا خطى الإنسان إلى الشارع طار النصف الباقي وعاد كل لما كان متعودا أن يفعله ما العمل إذا كيف يتغير هذا الوضع خلينا نتصور أن الإمام لم يعد إلى بيته في لحظة الانتهاء من خطبته وتريث قليلا في المسجد وبعض المصلين تريث قليلا فلم ينصرف وجاء إليهم إمام المسجد فأخذ يحدثهم في دين الله حديثا صادقا لا درسا يتلى لمجرد أداء درس حديثا من القلب كيف حالك يا أخي ما مشاكلك كيف أولادك ماذا يتعلمون مدخل من المداخل يربط قلوب هذه المجموعة تحس أنها تعيش عالما آخر وروابط أخرى وصلة لم تكن قائمة من قبل ويتكاتفون على تعلم الدين وعلى تطبيقه في حياتهم وكل مرة يزداد صلة بهم ويزدادون التصاقا به وتعلما منه وتطبيقا لما يسمعونه منه في الموعظة هل تكون النتيجة واحدة؟ كما كان يأتي هكذا ويعود هكذا تختلف النتيجة هذه خطوة خطوة من خطة التربية تداولا تتسربوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتب تخطيطهم أن يحتووا
haddaba reer galbeedka saliibiga ah ee hoggaanka u haya nidaamka cusub ee cawlamada muxuu ka aaminsan yahay baraaruga islaamiga ee hanaqaada iyo saxwada barakaysan ee dadaalka ugu jirta sidii loo burburin lahaa kayaankan loona soo celin lahaa khilaafadii islaamka gaalada maanta ku amartaaglaynaysa dunida ma dareensan yihiin in saxwadani tahay midda keliya ee halista ku ah cawlamadooda ayna tahay daadka keliya ee xaaqi doona nidaamkooda waxaan su'aalahaas uga jawaabi doonnaa xalqada xigta ee barnaamijkeenna insha allah iminkana guud ahaan xalqadii sagaalaad intaas ayaan ku soo gebagabaynay waxaa idinla socodsiinaya anigoo mucaad ah waxaa igala qayb qaatay marti kala duwan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ويسلموا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيبوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا